halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka oo aad toos nooga dhagaysan kartaan boggeenna v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina koob iyo tobanka bisha mey ee sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta oo toddobaad walba habeenka isniinta hadda oo kale aan idin soo gudbinno
shareecadeenna islaamka sida nebiga noola sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ilaahay ma soo dejin maa anzala allaahu daa'an xanuun ilaah ma soo dejin ilaa anzala lahu dawaa'an dawi u soo dejiyey xanuun kasta oo yimaada dawa alla keena ilaa hayra daa'in waaxid hal xanuuna maahay wa huwa alharam xanuunkaasna waa gebowga inta kale daweyley
kaasi waxa uu ah sheekh mursal shire maxamed oo ka tirsan culummada gobolka mudug codkiisuna waxa uu qayb ka yahay dood v o edu ay ku qabatay magaalada gaalkacyo oo la xidhiirta wacyigelinta bulshada iyo ciribtirka cudurka dabaysha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan ayaa sheegay inuusan ka soo qaybgeli doonin kulanka madaxda carabta ee uu martigoolin doono madaxweynaha dalka maraykanka barack obama sida uu markaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudiga adal al jubeyre kulankan ayaa la filayaa inuu furmo maalinta arbacada kaasoo ay ka soo qaybgeli doonaan wufuud ka socota lixda xubnood ee ka tirsan guddiga wadashaqaynta gacanka kuwaasoo booqan doona aqalka cad ee maraykanka kadibna kulan ku yeelan doona cam david adar al jubeyr ayaa sheegay in boqor salmaan uu beddelkiisa matali doono amiirka dhaxal sugaha maxamed bin naayif isagoo sheegay in kulanka uu ku soo beegmay xilli la wado dadaalo xabad joojin oo dhanka bini'aadanimada ah oo laga dhaqangelinayo dalka yeman sida dadka waxyeeladu ay soo gaadhay gurmad loo gaarsiin lahaa
xogayaha guud ee nato gaashaanbuurtaasi ayaa james scotland la yidhaahdo ayaa maanta xukuumadda ruushka ku eedeeyey inay ku xadgudbayso heshiiskii xabajoojinta ee dhowaan la gaaray isagoo sheegay in ruushku uu weli taageero dhanka milatariga u fidinayo jabhadda gooni ugoosadoonka ah ee ka dagaalanta bariga dalka ukrain jens ayaa sheegay in xukuumadda ruushku ay si tartiib tartiiba taageero milatari ugu fidinayso dagaalyahaniinta jabhadda ee ku sugan gudaha ukrain iyo xukuumadda dagaalkaasi oo dhex maraya xukuumadda ukrain iyo goonugoosadka ruushka uu taageero eedeynta xogayaha guud ee nato jens ayaa kusoo beegmaysaa xili xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo beri kusii jeeda ama berri kusii jeeda magaalada soshi ee dalka ruushka halkaasoo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin intaasina waxaanu ku soo gabagabaynaynaa warkeenii caalamka ee maanta
waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ayaan toddobaadkan gebi ahaanba ku soo qaadanaynaa dood la xiriirta cudurka dabaysha oo ay markaasi ka hadlaysa dadaalka v o a ee qaybta ka tahay ee ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha v o a ayaa horay dood noocan oo kalea u qabatay oo ugu qabatay meelo kala duwan oo soomaaliya iyo gobollada geeska afrika haddaba mid ka mid ah todoba doodahaas ayaan toddobaadkan waxaa doodu ay ka dhici doontaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waryaheenna nuux muuse birjeeb ayaa doodan dhexdhexaadinaya waxaana marti ku ah barnaamijkan dad iskugu jira culumaa udiin xubno ka socda bulshada rayidka wasaaradda caafimaadka ee puntland kuwa su-aalo weydiinaya oo sidoo kale dadweyne ka qaybgalaya doodda oo su'aalo martida weydiinaya islamarkaana helaya jawaabo haddaba doodda ayaa u dhacday sida tan
dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhowaada waa barnaamijka wacyigelinta booliyada ama dabeesha oo idinkugu tala gashay idaacadda v o e-da laanteeda afka soomaaliga barnaamijkan oo lagu qabanayo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee puntland waa barnaamij wacyigelina dhibaatooyinka uu ku hayo ubadka barnaamijka waxaa igala qaybgelayaa xaawo miro faarax oo ka socota wasaaradda haweenka una qaabilsan qaybta xuquuqu insaanka ee gobolka mudug sheekh mursal shire maxamed oo ka mid oo ka mid ah culmaa udiinka gobolka mudug sidoo kale waxaa ka qaybgalaya cabdirashiid salaad faarax baabul oo ka mid ah puntland legal aid center sidoo kale waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka waxaa kaloo ka qaybgalaya xirsi xuseen nuur oo ka socda hay-adda w h o qaybta booliyada oo in badan ku howlanaa arrimaha tallaalka gaar ahaan cudurka dabeesha gobolka mudug in badanna wax ka qabtay ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku horumarno annagoo markaan doodda gudagalna kadib qeybaha kale ee ka socda machadyada caafimaadka jaamacadaha iyo qeybaha kale bulshada ee goobta fadhiya ayagana ay weydiin doonaan su-aalaha la xiriira cudurka dabeesha iyo dhibaatooyinka uu ku hayo ubadkeena ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo barnaamijka guud ahaan xaaladaha cudurkan booliyada ama dabeysha uu soo maray xilliyadii ugu dambeysay waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro xirsi xuseen oo faahfaahin naga siin doono sannadihii ugu dambeeyey iyo halka uu marayay markii aan ka hadalno barnaamijkan waa arrin muhiima horta markooda waxaan u mahad celinayaa laantaaf soomaaliga ee v o e si ay uga qayb qaadata arrintan baahinta ah una gaarsiiso bulshada meel kastoo ay ku nooshahay dhegaysata idaacadda afka soomaaliga muddada labaad markii aan ka hadalno cudurkan halista ee dabaysha adduunku waxa uu isku raacay in la cirib tiro cudurkan dabaysha sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeeddii nasiib darro dowladdeenni dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa markaas yacni ay ku jirtay liiqliiqsi ama waa ay jilicsanayd isla laba sano kadibna dalkeennii waa uu burburay laakiin caalamku arrintaa iyada ah guul ayaa laga gaaray nasiib wanaag waxaa soomaaliya laga bilaabay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo siddeeddii in cudurkaas dabaysha sidii gobol adduunyada inteeda kaleeto looga ciribtiray ama wax looga qabtay in looga bilaabo waxaa markii koowaadoo la bilaabayba cudurkan dabaysha la arki jiray ama la heli jiray sanadkii saddex boqol iyo konton kun oo ilmood oo u curyaantay cudurkan dabaysha caalamka markii soomaaliya laga bilaabay markii koowaad baa cudur jira ayuu ahaa si toos ah ayaana loo soo riboodgarayn jiray kambeynadaas la qaaday awood si fiican ayaa loo la beegsaday ama carruurtu ay u qaadatay kambeynadaas sidaa laaligeed waa uu soo yaraaday kays soomaaliya laga helo oo soomaaliya gudaheeda cudurkaas dabayshu uu ku qaaday soomaaliya cudurkeedii ah waxaa ugu dambeysay labadii kun iyo labadii labadii kun iyo labadii ilaa iyo labadii kun iyo shantii soomaaliya wax dabayl ah lagama helin muddo saddex sano ah nasiib darro labadii kun iyo shantii ayaa dib waxaa uga soo noqday dalka nigeria kays qaba cudurka dabaysha sidaa laaligeed waxa uu durbo beegsaday ama uu dhex galay ilmo aan ahayn aan haysan jirra difaac ama aan tallaal fiican qabin waxaana outbreak ka dilaacay magaalada muqdisho oo ah kabitaalka soomaaliya ama caasimaddii soomaaliya xilligaa iyadaa waxaa la qaaday kaambeynno tiro badan si loo jirka ilmaha loo difaaco loona gaarsiiyo ilmo walba tallaal ku filan loo siiyo cudurkaanina sideed ahaanba haddii uu soo galo dalka ama uu deegaanka soo galo marka koowaadba wuxuu asiibaa ilmaha aan lahayn jirra difaac ku filan laakiin haddii ilmuhu jirra difaacoodu ku filan yahay oo tallaal ku filan ay qaataan jirkiisu waa uu difaacayaa cudurkan markii uu soo galaba jirka markii sababtoo ah cudurkan waxaa lagu kala qaadaa baa la yidhi waa waxyaalaha sembri nadaafa darrana ku saabsan cudurna ah ilmo cudur qaba saxaro ka timid oo gashay ilmo caafimaad qaba afkiis baasidaanba cudurkan lagu kala qaadaa haddii marka qofka jirkiisa uu barto oo kaamb- tallaalo ku filan uu qabo cudurkaa markii uu jirkiisa galaba isla markiiba waa u difaacayaa oo ilmihii qaadi mayo durba labadii kun iyo shantii ilaa labadii kun iyo toddobadii soomaaliya oo dhan waa laga soo wada riboodgareeyey ilmo qaba booliya waxaana kayskii ugu dambeeyey laga helay arrintan iyadaa waanu kaga faa'iidaysanaynaa gobolkeennaan mudug khaasatan degmada hobyo ayaa laga helay labadii kun iyo toddobadii kayskii ugu dambeeyey oo soomaaliya ee laga helo outbreakaas dilaacay labadii kun iyo shantii Een, si nasiib wanaag labadii kun iyo shantii ilaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii wax kaysa ama wax booliya lagama helin soomaaliya xirsi aada u mahadsan tahay een, faahfaahinta aada naga siisay ee, waqtiyadii ugu dambeeyey ama marxaladihii ugu dambeeyey ee cudurkan dabeesha ama booliyada uu soo maray een, gobolka mudug Een, anagoo ku jirno ama ku guda jirno een, xaaladaha ee, ugu dambeeyey ama marxaladihii uu soo maray ee, cudurkan oo dhibaato xoogan ee, ku ah ubadkeenna Een, waxaan jeclaan lahaa inaan markaan aan u wareego dhanka een, xaawo miro faarax oo ka socota wasaaradda haweenka gaar ahaan qaybta xuquuqul insaanka Een, xaawo waxaan jeclaan lahaa anagu ku guda jirno een, xaaladaha guud een, iyo sidoo kaleeto waxyaabihii laga qabtay ka wasaarad ahaan iyo qaybtaad qaabilsan tahay ee xuquuqul insaanka Een, iyadoo ubadka ay xaq u leeyihiin ama xuquuq ee, inay helaan tallaal marxaladihii ugu dambeeyey iyo wasaaradda waxyaabihii aad ka qabateen arrinta ah بسم الله الرحمن الرحيم آه، waxaan salaamayaa een, agaasimka dadka isku soo as- agaasimay barnaamijkan ah xuquuqul insaanka amase ah ka hortagga dabaysha ama boolyada la yidhaahdo waa waxyaalaha een, annagu een, aan u malaynayna in dalkeena waagii horeta inaanba aqoon jirin laakiin dadkan inta badan u curyaami jiray hase ahaatee hadda inta uu ka aad buu u mahadsan yahay walaalkay siduu uga faaleeyey iyo intay la soo maray intaana aad baan ula soconay madax waxaan kala soconay een, maxaan kuu sheegaa een, waxyaalaha ay qabato magaalada gaalkacyo oo ah booliyada ama meesha ay marayso ama xilliga ay marayso ama inta laga helay iyo degmooyinka intaa uu sheegayo oo dhan waa la soconnaa ama waa noo rejist garaarisan yihiin een, waxaa annaga wasa- ka wasaarad ahaan waa xuquuqda miisaanka inaanu ka shaqayno ama aanu la soconno habba meesha ay wax ka dhacaan waa inaan ogaano amase aanu daryeelka meeshay hadba wax joogaan aan ogaano waxaanu ognahay een, hadda ka hor inay dhacday hadda walaalkay annagu kiiska aanu ma baarno haddaan wasaaradda haweenka nahay laakiin waxaanu ogaanaa sida ay u dhaceen waxaas ama ilmaha meeshaas ay ka dhaceen ama sida ay curyaanka meeshu ka yimaado waxaa jirta hadda ka hor inaanu tagnay een, ma- xa- meeshaan la yidhaahdo buule bacley waxaan u malaynayaa inaa og yihiin qoladan een, aan ka helay maxaa gabar een, masaakiino oon waxba haynin een, cunugna uu ka yahay ilmahan la yidhaahdo bablaha camal oo cul- dabayshaas oo kale ay ku dhacday ayn lugaha kaliya ahayn xitaa ay kaga dhacday xagga maskaxda een, qofkaas wuxuu u baahan yahay daawo keliya uma baahna gacan siin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxyaalaha isagu uu markaa u baahan yahay inuu ilmahaas hadba meesha uu geyn karo inuu geeyo ee wixii aad u t- qaban kartidna inaa u qabatid annagu waxaanu yeelnaa markaas wixii daryeela uga wasaarad ahaan oo gacan siin ah oo daawo ah oo dhaqaale ah baanu u samaynaa waxaa kaloo naloo keenay kuwo lagu wado gaari gacan oo waaweyn oo laga keena koonfur laakiin hadda wax ku dhacay oo cusub ayaan ahayn ee ay yihiin wax hore ugu soo dhacay oo sidii ahaa qof qalal qaba oo carab ka laalaado waxaa jirta marka inaan xitaa geynay maxaan ku sheegaa maxamed jaamac aan ula kaashanay geynay eh, maxaa- aan neerbayaasha aan aan aadna xaggiisa daawadiisii iyo maxaan kuu sheegaa waxqabadkiisii iyo raadintiisiina wasaaradda ayaa iska lahayd Eh, markaa ma laha inaanu booliyo seeno ama tallaal inaan siino inagu ma aha ama inaan la soo aadno qolada tallaalka waxna waa wax cusub waa kees cusub oo qofka markaa ku dhaca oo u baahan in la geeyo boolyada ama la daawe- daa- la daaweeyo ama halkaa laga rajistaraareeyo waxna waa wax u baahan wax hore ugu soo dhacay qofkan oo isagoo dhibaataysan uu yimaado oo dhibaatadaas adigu inaad kala tacasho ay tahay xagga baahida xagga aradka xagga maxaan kuu sheega curyaannimada inaad kala tagtid maxaa la yidhaha laanqayrta cas aad u samaysad gawaarida ee lagu lagu kaxeeyo oo qaaditaanka laga daayo gacnaha lagu qaadayay aanu u samaynay laanqayrta casgeynay baawur u soo samaynay ee lagu du- lagu jiido waxaan samayn ilaa afar qof baanu sidaa u samayn afartaa qofna ma ahayn kees ka dhacay gaalkacyo ee waxay dad laga soo qaaday xamar iyo koonfur laga keeno gaalkacyo la keenay bay ahaayeen xaawo aada u mahadsan tahay haddana waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo cabdirashiid salaad faarax oo ka socda ee bulshada rayidka maadaama bulshada rayidka laftirkeeda ay ka mid yihiin qeybaha een, arrintan dhibaatada ku ah ubadkeenna ayagana ay si gaara ay u damqanayso Een, waxaan u mahadcelinaynaa oo u bogaadinaynaa eh, laanta v o-da oo maanta rabto inay wacyigelin ka samayso gobolka mudug waxaa kale oo si fiican oo faahfaahsan noogu soo bandhigay riboodyadii jiray dhan ilaa uu ka soo bilaabay 1998 eh, labada sana dowladdii sii burburaysay ilaa uu gaarsiiyey eh, labadi kun markii dambena ah, s- s- kun iyo sagaal boqol sagaashan deedii uu yidhi wax dib ah loo soo nooleeyey in la baaro ilmo walba oo qaba cudurkaasi booliyada ah Een, eh, ilmaha ilmo walbana wuxuu xaq u leeyahay in loo sameeyo eh, jirkiisa wax difaaco protection ah oo si uu cudurka hadduu soo weeraro uu iskaga difaaco marka waxaa kale oo halkan ka muuqatay eh, boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof baa la helay kiiska noocaas ah halkii qof waxaan ka faa'iidnay xirsi eh, oo ah ninka ku howlan arrintaas si gaar ah xirsi xuseen halkii boqol halkii qof wuxuu la mid yahay uu yidhi haddii la helo oo lagu guulaysto la baaro laba boqol oo qof labada boqol oo qof kale waxaa waye waa qorsoon yihiin wey marka haddii aan ka fiirno eh, xaqa xaqa uu leeyahay ilmo walba inuu difaaca helo baa halkaa ka muuqato si loo baadigoobayo kambeyn fara badan ay sameeyeen oo nooc walba isugu jiro oo miyi magaalo isugu jiro si aan la soconno raadiyo ah ama meel kasta ah. haddana wa- lafteeda kambeyn waxaa wado laanta v o-da gobolka mudug wuxuu nasiib u helay maanta maadaama cudurkaas uu sheegay xirsi eh, la-aanta v o-dana maanta ay arrintan qabanayso oo wacyigelinta ah in si wanaagsan loo fahmo kambeynka oo- ololaha lo- lo- lagu sheegaya qof walba inuu eh, carruur eh, ilmo walba xaq u leeyahay inuu helo protection oo jirkiisa ka celiyo hadduu soo dif- hadduu soo weeraro jermiskaas eh, fayr- ah, oo ah eh, dabaysha ah Eh, marka dhinaca doorka bulshada rayidka ama puntland legal aid center door weyn oo waxaa ka waxaa jiro markii wacyigelinta lasoo dhammeeyo baaris lasoo dhammeeyo la isku raaco in arrintaas saas tahay waxaa jiro nidaam oo weli dalka aan weli gaarin laakiin gaari doono hadduu alla idmo nidaamkaas waxaa weeye ilmo walba wuxuu xaq u leeyahay marka la dhaho ilmo walba waxaa mas-uul ka ah waalidkiisa waalidka marka kee waaye ama aabbi hooyo noqonaya ama qofka gacanta ku haya noqonaya ama xero dowladda ay leedahay agoonta lagu haya noqon buu noqon karaa marka ilmahaas waalidkii eh, mas-uulka laga yahay waxaa loola dan leeyahay haddii cunuga booliyo ku dhacdo oo riboodka aad soo gudbin weydo oo dhaqso aad eh, u talaali weydo talaalkaa ka horreeya fiiri cudurka waxaa ka horreeya talaalka talaalkiisa nidaamkiisa haddaa ku guulaysan weydo cunugii ku dhaco waxaa xaq loogu leeyahay in aabbaha la dacweeyo cunuga ilaa uu shan iyo toban jiro shan iyo toban sano ka gaarayo waxaa mas-uulka waalidkiisa marka doorka annaga aan aan ilaalinayno waxaa weeye markii wacyigelinta dhammaato la fahmo hadduu in la fahmaa umalaynaa culumada diinka waa fahmeen nabadoonadu waa u qabtaan meel walba waa aragnay Eh, barnaamijkaanu barnaamij fiday wey aad u socdo laakiin waxaa loo gudbayaa in cunug walba ama ilmo walba uu xaq ku leeyahay aabbihii iyo- ama cidda mas-uulka ah cid mas-uulka ah dowladda haddii mas-uulka tahay haddii cunugaas ay talaali waayaan cunugaa cudurka ku dhaco isaga isma xukumo cunuga rabitaan iyo malaha garasho waxaa loo qabsanaya maxkamada lala istaagi karaa waalidkiisa dowladaha hormare waa gaareen marka doorka iyaga waa waa dambeeya laakiin wacyigelin ahaan ayaa uga qayb qaadanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waagag waa mahadsantaha cabdirashiid Een, jeclaan lahaa markaana inaan eh, u wareegno qaybta een, culimmada iyo xaaladihii ueeyey oo arrimahaasi ay ka sameeyeen een, wacyigelin hadday noqoto hadday noqoto inay dadka gaarsiiyaan een, dhibaatooyinka cudurkan booliyada uu leeyahay hadday noqoto Een, waxaan jeclaan lahaa sheekh mursal inaan markaan kusoo dhoweeyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha wacyigelintan ay hogaaminayso ama ay soo diyaarisay laanta v o ehda gaar ahaanna waxaan ugu mahadcelinayaa laanta v o ehda qabanqaabinta ay soo qabanqaabisay barnaamijkan iyo agaasinka ay soo agaansatay intaa kadib een, dowrka culimmada barnaamijkan iyo waxyaalaha la midka ah oo bulshada dhib ku ah waxaa weeye in ay caddeeyaan xanuunada boolyadoo kale iyo wixii la midaba ummadda inay uga digaan inay tusiyaan inay mas-uul ka yihiin ka hortagga dhibaatada shareecadeena islaamka sida nebigeenu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ilaahay ma soo dejin maa ansala allaahu daa'an xanuun ilaah ma soo dejin ilaa anzala lahu dawaa'an dawi u soo dejiyey xanuun kasta oo yimaada dawa alla keeno ilaa hayra daa'in waaxid hal xanuuna maahe wa huwa alharam xanuunkaasna waa gabowga inta kale daway leeyihiin waxaa haddana nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam tadaawo war isdaweeya oo xanuunka iska daweeya waa amar amarkaas marka sida hadda ragga igu horreeyay baa u sheegeen waajibku wuxuu saaran yahay cidda mas-uuliyadda ah nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qof kastoo idinkeeni ka mida waa mas-uul wuxuuna mas-uul ka yahay raciyadiisa iyo dadka la raaciyey waa la su-aali doonaa qofkii hadda aan carruur lahayn oo dad lahayn oo xigto lahayn oo keligiisana naftiisaa la weydiiyo waxaa waajibka inuu naftiisa la tacaalo waxa dhibaatada dhan kala tacaalo anu marka waxaan leeyahay dowrka culimmadu waxa weeye in ay dadka bulshada u caddeeyaan dhibaatada xanuunka uu leeyahay iyo in laga hortagaa shareecada islaamku inay qabto waxaana qabaa culimmadu way caddaysay dowrkeedii inay ka soo baxday masaajidda idaacadaha meelaha la isugu yimaado dhammaan bulshada isugu timaado intaba way ka caddaysay in laga hortago xanuunka boolyada wax laga qabto oo layska difaaco oo layska daweeyo oo ciyaalka xanuunka iyo carruurta mas-uuliyadoodu waalidkay saaran tahay waalidku mas-uuliyadda uu leeyahay uu ka soo baxo gaar ahaan xataa waxaa jira mawaacid iyo muxaadaraad gaar ah oo culimmadu u qabatay maalmaha jimcada oo kale barnaamijkan waxaan marka leeyahay dadka bulshada ay dhegaysanaysa iyo dadka muslimiinta ay dhegaysanaya waxaa mas-uuliyad inay ka saaran tahay nafteenna waxaa mas-uuliyad inay ka saaran tahay caruurta yararkaa waxaa la hubaa oo xaqiiqo ah caruurta yararkaa dadka mas-uulka ka ah mucdamkoodu inta badan inta badan inay mas-uuliyaddii ay ku lahaayeen ay dayaceen taasna maalinta qiyaamaha la isweydiin doonaa ka hortagu alwiqaayatu khayrun min alcilaaja in xanuunka laga hortagaa waxay ka khayr badan tahay maxaanku yidhi isdaweynta markuu dhaco saa hadda la socon nabolyadii waxaa weeye tallaalkeedii dee waa meel kastuu yaallaa guryaha la geeyaa marka dadka waxaan leenahay barnaamijka ha la qaato haddii dadka qaar baa waxay ku cileeyaan waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin ka timaado amba maxaanku idhahdaa ma saxna waxaan ama dawadan laftigeedu wax maaragtay la hubo xaqiiqaa maahan taas waa male waa wax la iska maleeyey maxaa yeelay barnaamijka hadda intuu socdo oo xirsi uu inoo sheegay muddo dheer bay ahayd wax hadda dhibaatooyin kala kulmayna ma hayno laakiin waxaan mala ahayn oo la hubaa xanuunkii markii layska tallaalo in xanuunkii uu istaagayo taa iyada wax la hubo weeye tallaalku inuu xanuunkii dawo u yahay oo kahortagaas uu dawo u yahay waa wax la hubo muxaqaq ah oo la arkay oo lasoo tajribeeyey laakiin waxaan kaloo dadku ay sheegayaan wax la hubo maaha yani ay ku caalaqayaan ama ay ku diidayaan marka waxaan leenahay wax aan la hubin oo iska sheeko ah yaan wixii xaqiiqada ahaa looga tegin in wixii dhibaato keenaya laga hortago intaysa imaanin wili ka hor intaysa weli imaanin marka boolyadu talaalku waxa weeye xanuunkii oo weli imaanin ka hortag tacjiilu shifaa baa la yidhahdaa macnaha wixii aan weli soo gaarin oo ka hortagtid aad ba u fiican tahay waxaan dadka ku boorinaynaa leenahayna barnaamijkaas ha la isticmaalo ilmaha yarkaana waxaa mas-uulka ah waalidkiis maalinta qiyaamahana waa la su-aali doonaa xanuun meeluu ka imaanaya ma yaqaan tallaal ma yaqaan waxba ma yaqaan waxaa mas-uul ka saaran yahay qofka waalidka qofkii hadda ka shakisan sanduuqyada xaafadaha lagu wareejiyo oo leh maxaan ku idhahdaa hadal ka qabow xarunta tag laftigeeda meesha xarunta inta tagtay iska soo tallaal waxa weeye taasaan dadka ku boorinaynaa wabilaahi towfiiq
waa mahadsan yahay sheekh mursal oo inoo faahfaahiyey diiniyan sida ay ubadkeena xaq noogu leeyihiin in ay helaan tallaalka oo maanta aynu ka hadlayno wacyigelinta boolyada hadda waxaan jeclaan lahaa inaan u gudubno caqabadahoo kale arrimahan ku aadan sida caqabadaha waxay ka yimaadaan dhinacyo fara badan hadday noqoto xataa howlwadeennada tallaalka hadday noqoto waxay sidoo kale ka yimaadaan dhanka waalidiinta laftirkooda oo ayaguna caqabad ku noqda xiliyada qaybtood tallaalka inay helaan ubadka waxaan jeclaan lahaa xirsi inaan usoo laabto oon weydiiyo caqabadaha ugu badan ee inta lagu guda jiro fulinta barnaamijka tallaalka la dagaalanka fayraska boolyada ama cudurka dabeesha
caqabadaha markaan ka hadalno kolley inagu bini aadan baynu nahay bini aadan baynuna u shaqaynaynaa shaqaalaha anagu marka hadda ka hadalno goobaha aanu ka shaqayno oo kaleeto gobolkeena mudug oo kaleeto n dadka shaqeeya runtii waa dad aad iyo aad xilkas u ah waa dad in badan soo shaqaynayey oo arrintan khibrad fiican u leh waxay khibrad u leeyihiin qaabkii ay dadka ula hadli lahaayeen maadaama ay waalidiin u tegayaan waalidiinta aad u tegaysid waa ay kala duwan tahay qof marka aad u tagtid gurigiisa ugu tagtidba waa soo dhoweynayaa waa kaa farxinayaa ilmihiibuu tallaalanayaa hadal fiican buu ku odhanayaa waa laga yaabee dariskiisii xataa inuu kuu raaco haddii wax caqabada ay kaaga hor timaado inuu kula xalliyo kuwana inaad erey tidhaahdid way kugu adag tahay waxaa laga yaabaa albaabka marka aad gargaraacdid oo ay lagaa furaba marka aad isu sheegto aad tirahdo waxaan ahay kooxdii caafimaadka khaasatan qaybtan tallaalka waxaana wadnaa tallaalkii ilmaha albaabkii oo kankoonsanba in laga horkeeno oo si halisa adiga uu ku sigaba dadku waa kala dhib badan yihin laftigoodii oo waxaan odhan karnaa boqolkiiba sagaashan iyo toddoba bulshada ku dhaqan deegaankeenna aad iyo aad iyo aad iyo aad bay uga qayb qaataan kaambeynkan hadday noqoto waalidiinta iyo haddii ay noqoto waxgaradka culamaa udiinka ummadoo dhan waxaa laga yaabaa goobaha aan la ay tagaan tiimamka yaga kani annagu tiimkiiba laba qof oo shaqaalaha weeyaan waliba waxaa u badan awoodda ugu badan waxaan saarnay inaanu ka dhigno hooyo hooyooyin maadaama waxa ilmaha loo tallaalayo oo gacanta ku hayaay ay yihiin hooyo markaan ka hadalno magaalada gaalkacyo oo kaleeto labada dhinac markaan isu geyno sawd iyo nooradba laba boqol iyo labaatan tiim baa ka shaqeeya waxaan u malaynayaa ragga maragka ka shaqeeya soddon qof ma dhamma afartaa boqol iyo afartankaas labada boqol afarta boqol iyo tobanka kale waa hooyooyin waa un gabdho iyo hooyooyin arrintaasi waxay sahlaysaa in maadaama gurigii ay hooya ku nooshahay ilmaha ay hooya hayso in si sahlan laysu fahmo inaan maadaama maadaama wiil marku soo galo meeshii hooyadii kow namarkoodana isastudhay raadinaysaa laftigiisii su-aal sida laysu weydiiyo waa adag yahay xoogaa sharci ahaan waa looga fiican yahay marka gabdhahan u badinay culayska u saarnay haddii aanu wiil ku darno wiilkaasi waxay u badan tahay inuu isagu bannaanka ku sugnaado oo calaamadinta guryaha iyo wixii la mid ah au ku ekaado laakiin hoo gabadhii markii ay guri gasho ama ay laba gabdhood yihiin oo ay haddana ka soo shaqaynaysa deegaankaas in ka badan laba sano aad iyo aad bay waxay isu yaqaaneen guri guri sababtoo ah eriyada qofkaa uu ka shaqeeyo maalintii toddobaatan guri buu maraa saddex maalmood boqol iyo laba boqol iyo toban guri buu maraa maalinta afraad ama guryihii maqnaansho iyo diidma ahaabuu dib ugu noqdaa wax yar oo dhimanna waa dhammaystiraa waxay u badan tahay saddex sano afar sano shan sano inay ka shaqaynaysay gabadhaas ama hooyadaa ka shaqaynaysa dagaalkaas eriyadaas aad iyo aad bay waxay u taqaanaa qof kasta dabeecaddiisa iyo qof walba meesha lagala hadli karo wax yar oo diidmaa baa jira xogaaga diidmada calaamadaha guryaha ayaa lagu gartaa sidoo kaleeto waxaa jira koox kooxdaas shaqaynaysa shantii kooxood oo min laba qofaba hal qof baa xukuma oo waxaa la isku yidhahdaa d f a destructive assistance qofka isagaay markuu tiimka u taga hal saac buu la shaqeeyaa tiimka uu la shaqaynayaa wuxuu u gudbiyaa intuu shaqaynayay intuu caqabadooda kulmay intuu guri diidma ahayd intii meelood laga maqnaa isaga laftigiisu vaccine carrier iyo daawadiisii buu wataa gurigii wuu booqanayaa intii uu soo tallaalay oo tiimkaa ka mid ahayd guryihiisii riboodkoodii dib buu ugu celinayaa si aan loo gafin ilmaha la tallaalay rikoorkooda in la rikoorgareeyo caqabadaha waxaa ka mid a marka markaan hadda caqabadaha maadaamada caqabadaha aan u gudbayno waxaa caqabadaha ka mid a dad waxaa jira farakutirisa oo iyagu aan aaminsanayn yacnii aan aqoonna u lahayn waxtarka uu tallaalku leeyahay iyagana bishiiba ama kaambeynkii la qabtaba intaasoo qof ayaa lagu guulaystaa in la fahansiiyo ama ay ilmahooda tallaashaan markii la tusaaleeyo guryaha dariska la'ah kuwii u dhowaa kuwii intaasoo sano qaadanayay inaan wax dhibaataayo ku dhicin badankoodii way soo qaataan kuwo kaleeto waxaa jira iyaga laftigoodu xoogaha sidaa hadda shiiku taabtay oo kaleeto kadidma ka qaba waxaan ciridda lala wareegayo waramay dhibaato u keenaan ilmaha yagii haddee waxaan cirid baaba lala wareegayaa baa lagu leeyahay laftigeedii qofku wuxuu fahmaayey faa'iido weeye cirid ha lala wareego laakiin vaccine carrierkan la wadaay waxaa ku jira icebags baa la yidhahdo oo afar xaba oo baraf ah vaccine carrierka laftigiisuna isaga ayaa tallaagada icebagiskaa barafkaanina daawada ku dhex jidhuu xafidaya daawadu waxay leedahay v v m wax la yidhaahdo oo laga monitor gareeyo ma dhacday oo haddii yani ay xoogaa kulay la dareento ama qabowgii lagu hayn lahaa qabow aan aan waxaan hayn ee lagu hayo isla markiiba meeshaasi way isbedelaysaa afar calaamadood bay u kala soocan yihiin calaamadda koowaad oo marka ay aad u fiican tahay calaamadda labaad oo markii ay xoogaa fiicnaantii ka baxda laakiin weli isticmaalkeedu caadi yahay iyo calaamad saddexaad oo aan la isticmaali karin iyo calaamad afraad oo aad iyo aad u xun in la qaatana aysan bannaanayn labada dambeeto sida alaaligeed qoraxduna wax yeelaysa fogsin karyarkan barafkii isaga ku dhex jiraa laftigiisaa tallaagada cirid ku dhici mayso qorax arki mayo taas laftigeedu kan tallaagada m c h ka taala lagu hayo iyo kaas fogsin karyarka lagu wadaa waa isku mid sidoo kaleeto dadka wadaay waxay u badan yihiin shaqaalihi caafimaadka umulsoominkii caafimaadka m c h da dadkii ka shaqaynayay weliba horjoogayaashoo dhani waa caafimaad guyi dadka shaqaynayaana ama waa dad loo tababaray oo arrintaa la fahansiiyey ama waa kalkaaliyayaashii caafimaadka ee laga xulay m c ajada ugu dhow goobahaas iyo isbitaallada waxaan marka aad iyo aad sanadadii ugu dambeeyey oo dhan aan uga guulaysanay guri kasta hooyo kastaayo waxaanu ku qornaa deegaanka ka soo jeeday meeshay umulsada ka ahayd ama meeshay kalkaalisada caafimaadka ka ahayd guriga ay gashaay hadda waa guriga ay ilmaha ama umulisay ama waa gurigii laga yaqaanay oo ay wax u diri jirayoo dariska la ahayd diidmaduba waa ku yadha qofku markuu arko qofkii xushmadda ku lahayo wasaaradda caafimaadkii ka socday ama goobtiisa deegaankiisa caafimaadka u qaabilsanaa waxay u badan tahay boqol kiiba boqol inuu taageero wax kastoo ay waddo caqabadahaasi marka waa isoo yaryaraadeen waxyaalaha hadda ugu badan oo la odhan karaa caqabado waa dad yaroo fara ku tirisa oo boqolkii laba ah oo iyagu aan fahansanayn waxa kan
xirsi waa mahadsan yahay een, caqabadaha faraha badanoo uu taabtay oo inta badan eh, horseedi kara in ubadka aysan helin tallaal Eh, arrintaasina ay tahay dhibaato Een, waxaan jeclaan lahaa xaawo inaan weydiiyo maadaama ay ka socoto een, wasaaraddii haweenka iyo arrimaha qoyska gaar ahaan dhanka een, xuquuqul insaanka Een, xaawo waxaad arkaysaa in xirsi uu tilmaamayo in caqabadaha dhanka hooyooyinkii iyo guryihii ay ka taagan tahay in ubadkii ay helaan tallaal marka een, ma moodaa in wasaaradda laftirkeeda aysan haweenkii iyo qoysaskii aysan eh, ku wacyigelin in ubadkooda ay tallaalaan gelinta horta ma ahan inaan annagu guri walba inta tagno hooyada wax u sheegno waxa weeye een, dadka waxaa jirta anigu wasaarad ahaan inaanu keenno wasaa- ururka haweenka ayaa waxaanu nahay wasaarad iyo urur haween baanu kala nahay haddaanu xafiiso kala leenahay ururka haweenka marka ay shir leeyihiin qodobada laga hadlo amase laga wacyigeliyo waxa weeyaan dhallaanka dhan walbaba ha noqoto ee dhibaatooyinka haysta in la isaga sheekeeyo waxaa jirta inaynu nahay dowlad la-aan sida hadda u sheegay een, xirsi in haweenku iyagu ay shaqeeyaan salaada ay ka jarmaadaan caruurta een, tallaal la- tallaalka keligiisba maba aha dhibaatooyinka haysta waxbarashada inay ciriir ku tahay ee, maxaan kuu sheegay cuntada inay ciriir ku tahay akhlaaqda ilmaha la edbiyaa inay ciriir ku tahay in maxaan kuu sheegaa een, ay ciriir u tahay dhan kasta wixii hooye ay u daaweyn lahayd ama ay ka qaban lahayd ama ay u sheegi lahayd ama ka wacyigelin lahayd oo dhanba inay ciriir kaga jiraan taas ayaanu annagu ka soo galnaa marka horeeto u sheegna haweenka markaa meesha laysugu keenay tan tallaalka tallaalka waa laga wacyigeliyaa sababta waxaanu aragnaa dhibaatada hadday aan kaaga sheekeynaya inay dhacayso waxa ay ku dhacaysaan haween ay tahay inta badan ragga ayaan ku dhicin in ay ku dhacdo haweenka waxa waxsida ama ilmaha daaweynaya ama dhibaatada ilmaha ay kasoo gaarayso haweenka u badan yihiin hadda baabul wuxuu yidhi waxaan dacweyna waxaan waxay noqonaysaa inaan anagu markaynu noqoto ayna soo gaadho ragga inaanu maxkamad saaro ragga maxkamadda lama saaray waxaan loo saaraynin waxbaba kama oga waxa wax ka og ama koriye ama haye ama daaweeye ama meel geeye ama isbitaal geeya waa haweenkii waxa dhibaatada ku dhacdo ama se maxaan kuu sheegaa ee wacyigelinta u baahan ama wax sheegidda u baahano waa haweenkii annagu waxaanu u taagannahay wacyigelinta gabdhaha inay owlaadooda dhan walba talaal hadday noqoto idaab hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto een, xafid iyo ee, maxaan kuu sheegaa adkayn hadday noqoto inay dhan walba ilmahooda ay ka edbiyaan ayaanu ka soo qaadnaa waxaa ku haray tallaalka xirsi waa waa aqaana aniga isaga ima yaqaan baan u malaynayaa een, saan u malaynayo een, gabdhaha shaqeeyana annaga waa isna aqaanaa suuq joogna waanahay oo suuqa waan ka shaqeeya wasaaraddana waa u shaqeeyaa een, waxaan jeclaan lahaa anigoon waxba faahfaahinin xirsi haddaad tihiin madaxda tallaalka inaad kormeer samaysaan oo gabdhaha shaqeeya aad tallaal u- kormeer aad ku samaysaan taas ayaan intaa kaala ballamaya intaasna dhaafinayo haddii ilaahay idmo Een, waxaa jirta marka tallaalka waa jirta caqabad ka hor timaada anigu guri joogna waa ahay gabdhaha waxay ku hadlaan waan aqaanaa Een, albaabada laga soo xirtay sida hadda sheekh mursal uu sheegayay iyagoo odhanaya inta innaga noo faa'iidayn lahayn dhibaatay noo keenayaan ilmaha iyaga curyaanka wax u keena waa cirbaday ku durayaan ilma wiilkayga isagoo ladan baan u geeyey bay ii yimaadeen een, t- daaway ku dhibciyeen qaar cirbad bay ku dureen kaarkaday waxaas waxa weeyaan cudurka oo dhanna iyagaa wada waxa weeye taasna fahamsiinteedu ma ahan wasaaraddu inay la hadashay waxa weeyaan inayna annagoo iskaashanayna qolada tallaalka een, qolyihii naanfiyooda inaynu mar kasta saas kale meediya kaga hadallo doodna samayno daawada iyo feet- eh, maxaan ku faa'iidada ay u leedahay ilmaha tallaalka la tallaalo iyo daawada la siinayo iyo hooyada dhibka iyada laga xigsanayo oo weliba loo samaynayo iyadoo gurigeeda joogta in awlaadda loo tallaalo taas waa caqabada weyn oo meesha taallaa waa taas awlaadda waxaa lagala dagaalamaa waa tallaalka waxaa ka- kagala dagaalana waxa weeyaan jaahilnimo innaga ina haysata oo aan ahayn nabcaan eh waxaynaan aqoon waxaanu faa'iidada ay leeyihiin markay arkaan cunug curyaamay bay ku sasaan oo waxay la cunuga waxaan u diidayna ilmahayaga tallaalka alleel hadda ilmahayaga tallaal yaa maqaysaa iska daa tallaalka curyaanka jadeecada xiiq dheerta maxaan kuu sheegaa malaariyada wax allaala waxa ku dhacaya ilmaha laga tallaalo waa laga hortagaa marka hore mana tallaalaan markay hadhow ku dhacdana way shallaayaan marka taas waxaa loo baahan yahay annagoo annagoo wixii oo dhan ka wacyigelino oo og oo ka warqabna ka soo kaca waxaa loo baahan yahay innagu inaynu wacyigelinta badino annaguna dhanka iyaga aan ka badino innagoo isla jiroo dhanna dood iyo wacyigelin aan samayno maxaa waa mahadsan tahay Een, waxaan jeclaan lahaa kasoo qaybgalayaasha een, qaybaha kala duwan ee ka socota een, machadada een, magaalada gaalkacyo een, jaamacadaha magaalada gaalkacyo ku yaallo iyo qaybaha kale ee goobta fadhiya ayagana een, goordhow ayaan dhankooda usoo wareegi doonaa een, iyadoo een, qof kasta oo idinka mid ah oo su-aal arrintan ku saabsan qaba uu weydiin karo ee, xubnaha ee, baanalka fadhiya een, si ay idinkaga jawaabaan amaba idinkaga jahal bixiyaan waxyaabo fara badan oo aad is leedihiin ama aad jeclaan lahaydeen in aad su-aal ka weydiisaan Een, intaan een, u gudbin een, kasoo qaybgalayaasha ee su-aalaha ay weydiin doonaan een, waxaan jeclaan lahaa in xirsi laftirkiisa aan weydiiyo een, xirsi waxaa jira xilliyada qaar in shaqaalaha ee, tallaalka ee, wada laftirkooda ay caqabado ka yimaadaan guryihii qaybtood oo aysan tegin ee, guryo iska xiran oo dad aysan joogin oo qaybtood ay calaamadeeyaan iyadoo la ogyahay guryahaas qaybtood inaysan wax aruur ahay ku sugnayn marka ma la odhan karaa dhankan eh, marka laga soo tago waalidiinta laftirkooda een, dadkan tallaalka gaarsiinaya ee qoysaskii in iyaga laftirkoodu ay caqabadaha qayb ka yihiin Een, dabcan waa dhici kartaa taasi oo markii hore ma sheegay dee bini aadan baynu nahay bini aadanna boqol kiiba boqol ma noqdo Een, waa ay dhacdaayoo anu hadda waxaan hadda tiribiyada ugu dambeysay oo kale maalin aan la kulmay guri diid ma ahaa oo si u diiday baan tiim u imid waxa la gurigaan waa diidmo gurigaan booqday hooyadii degganayd qof xoogaa iska xanuunsan bay ahayd waxay tidhi albaabka waxaa la iigu soo garaacay si aan macquul ahayn aad iyo aad bay albaabka u garaaceen iyadoo xanaaqsan bay kusoo baxday tallaalayaashii baan nahay tiri albaabka dhufatay baxay tiri eedda walba talaalka waa qaadan jireen amaya waa ceers talaalan mayay tiri reerkan waana qaadan jireen waa naga diideen waa ku noqday ee balwarramo maxaa talaalka u diideeno waxay tiri albaabka waxaa nala ku garaacay yani si qayrul caadi ah sidaa laaligeed xaq umaana lahayn insaan albaabka nala ku garaaco waa dhici kardhaa qaar baa waxay xataa hadallada ay dhahaan aan ku adkayn waalidku assalamu alaykum waalaikum salaam, waxaan rabnaa talaalka wadnaa ilmaha talaal ma kuu siiyaa oo kaleetay dhahaan way dhacdaa ilmaha talaal aysan hooyadu waa iska xanaaqsan tahay dadka qaarkiis waa iska nervoosa iskaga jiraan nololxuma iska jidha qofku isagoo xanaaqiisu cirkaa marayaa waad la kulmaysaaba waxaaba laga yaabaa hadalkiisu inuu xanaaqu isagoo xanaaqiisu uu horey kuugu sii qaado waay ku tiri waxbaha noo siin odhan dhaaf intaa qaar baa ku taga Een, saan u badannahay ma aragno guri horta lama kulanno guri aan la calaamadin waa jidhaa guryo shan ilmood laga tallaalay oo calaamaddu ay ka khaldanto iyadana waa saxnaa oo inta shaqada aan ku soconno sababtoo ah taalshidida aanu isticmaalayno waxaa ku ya baaggiisa dhinaciisa dambe baag taalshid waa la yihahdo aan isticmaalnaa jirna ilmo kastoo la gafo calaamadda guriga iyo eeryada uu ku yaallaan ku qornaa waxaan kaloo ku qornaa ilmo kasta oo diida waxay u kala qaybsataa diidmo iyo maqnaansho haddii waalidku maqan yahay ama ilmuhu maqan yahay meel lagu qoro iyo haddii la diido meel lagu qoro haddii la diido sidoo kaleeto dadka superfishinka oo daba socda oo barnaamijkaas ku daba jiraayey ilmahan diiday dib bay u booqanayaan hadduu diiday waxa uu u diiday inay qeexaan baa laga rabaa oo ay muujiyaan oo foomkooda ku yaala mar kasta waxaa dhiya supervisoradu ay xalliyaan dad diidma ahaa oo fractures ahaa oo tiimamku ay xallin waayeen marka dabeecad baa laga yaabaa waxa keena iska weeyaan oo dadku waa iska hadda waa saa hore u sheegay nolosha xumaha baa iska jidha in in badan la qanciyaayo waa u baahan yihiin tiimamka iyaguna waa ka mid dadka hadda waa ka waa bini aadan oo qof fiican iyo qof xun labaduba waa ku dhex jiri karaan dabeecadda ilaah baa qofka u sameeya ee lagama bedeli karo xirsi waa mahadsan tahay n haddana waxaan jeclaan lahaa inaan u gudbo n doorka cid kasta ay ka saaran tahay in ubadka ay helaan n tallaal n waa usoo gudbi doonaa su-aalaha aad weydiin doontaan hadduu la yidhaahdo n waxaan jeclaan lahaa n cabdirashiid baabul inaan ku weydiiyo doorka ee bulshada rayidka oo kale ka saaran in ay gaarsiiyaan bulshada qeybaheeda kale in ubadkoodii ay tallaalaan si ay uga hortagaan dhibaatadan la tilmaamay ee waalidiinta badankood ay ku baraarugaan marka caruurta deriskooda ah ama caruurta kale uu haleelo oo ka hor aysan samayn wax tallaala
doorka ugu weyn ee ay yeelan karaan bulshada rayidka ah waxa weeyaan ayagu laftigoodu nidaamyo ay ku shaqeeyaan fara badan oo xog waa raadiyaan ribood waa raadiyaan laakiin mar walba inay ka qayb galaan meel kastoo awareness lagu sameynayo ama ha ku sameeyaan qolo gaar ahaan shaqadaas xaq u leh ama kuwo kale oo idaacada wax la mid ah mararka qaarkood xataa waxaa waajib ku ah inay gaarsiiyaan si ay loo fahmo oo loo fahmo ilmo walba inuu xaq u leeyahay inuu helo difaaca jirkiisa cudurkaas booliyada la yidhaahdo oo ah cudurka dabeesha oo ah cudur halis ah meelaha u muhiimsan oo bulshada u badan tahay cudurkaa looga baqayo oo ah meelaha dadka tabarta yar ay degan yihiin kaamulka i d b s oo kale waxaa kaloo ka mid a meelaha dadka xaafadaha iska saboolka ah sababtoo ah waxaan waxaa la yidhi waa jermis ka imaanayo saxarada
baabul waa mahadsan tahay kasoo qaybgalayaasha qeybo badanoo ka mid a waxay doonayaan inay su-aalo arrintan ku saabsan ay ka weydiiyaan xubnaha baanalka halkan fadhiya haddana waxaan jeclaan lahaa inaan dhanka kasoo qaybgalayaasha dhankooda u wareego qof kasta oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha isagoo su-aashiisa weydiinayo marka hore waxaan jeclaan lahaa inuu ku bilaabo magaciisa iyo halka uu ka socdo hadday noqoto jaamacadda hadday noqoto maxadyada iyo qeybaha kaloo ah ka socotaan waxaan doonayay inaan weydiiyo dhakhtarka doctoorku wuxuu nagu yidhi boolyada waxaa curiya saxaro qof ka soo baxday oo qof kale uu isticmaalay wuxuu noo sheego kale dhakhtarku boolyadu waxay siiyaan boolyada qof ay ku markaa ku dhici doonto oo ay ku dhacdo dee lagu arkay aasaarteedii iyo qofka hortaga kii ay ku dhacday ee naafaysay maadaamuu dir boolyo yahay dhakhtarku dawo muu hayaa waxse ma loo qabtaa waa su'aal waa hagaag waa mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa xirsi inaan usoo gudbiyo xilliyada qaar tallaalka ay arkaan markaa boolyadoo kale ay soo laabato sidoo kaleetana uu jeclaan lahaa in waxyaabo fara badanoo aad ka jaahil bixisay
waa maasan yahay ilkacse horta markaanu ka hadalna tallaalkan ilaa labadii kun ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideeddii la bilaabay ilaa iyo maanta oo labadii kun iyo shan iyo tobankii ah sanad aan laba jeer iyo in ka badan la qaban ma jiro sanad aan kambeyn laba jeer iyo in ka badan la qaban ma jiro sanadkii outbreak gobollada deriska inala ah meel ka mida case lagu sheego afar jeer iyo inka badan baa la qabtaa sanadkii outbreak uu dilaacana hadda waa sidaan u sheegayno hadda labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii midna sagaal kambeyn baa la qabtay midna saddex iyo toban kambeyn baa la qabtay sanadadii ka horreeyay oo dhan oo aan soomaaliya wax case laga helin afar afar jeer baa la qaban jiray taasi waa ma aha keliya outbreak markuu dhaco mar kasta waxaa la rabaa sanad walba ilmaha dhasha sanad walba ilmaha soo siyaadaya kuwa meelo aan tallaalku gaari jirin oo aad iyo aad baadiyaha u fog oo kaleeto aan access badan waqtiga hore loo helin laakiin haddana waa la qorshay in lagu daro ka imaan jiray mar kasta waxaa la rabaa in la tirtiro ilmo seeradoos aan ilmo aan weligii la tallaalin aan la arag baa la rabaa oo ilmo kasta oo shan sano ka yar oo soomaaliya joogaay in la hubsado inuu qabo tallaal ku filan jirkiisa wahagag een, xirsi waa mahadsan yahay Een, waxaan jeclaan lahayn su-aalaha inaan israacino annagoo wakhtiga uu aad noogu yar yahay su-aashaydu waxaa weeye xanuunkan een, booliyada la yidhaahdo tallaalkiisa booliyo faksiinka ilmaha waxaa la siiyaa afar jeer sida aan ognahay Een, minku- minkugu jiraa qorshihiinna barnaamijkan ah inaad ilmihii ku loo noqotaan halkii ilmood uu dhowska u dhammaystirmo se afartii jeerba oo aad diiwaan gelisaan ilmihii dhowska koowaad qaatay aad two months ku qaatay inuu aad foor kusoo noqotaan oo iniin diiwaan gashan yahay oo uu kaar leeyahay nidaam uu ku socdo system oo saas uu ku dha- dhowska ugu dhammaystirmo ilmihii Een, magacaygu waxaa weeye cali maxamuud cali waxaan ka socdaa een, iskoolka r b s Een, intaa ka bacdi een, su-aashaydu waxay tahay waa laba su-aalood isu kay saaran Een, labada su-aalood mid waxaan weydiin doonaa doctoorka een, midna waxaan weydiin doonaa maama xaawo insha allah Een, su-aashayda koowaad oo aan doctoorka weydiinayo waxay tahay een, barnaamijka meeshaan looga hadlayo een, waxaa weeyaan booliyada sidee dadku booliyada ku qaadan karaan waxaa jirta dhibco badan oo talaaloo la qubo ayagaan dadkoodii la siin aan anagu aan aragno xaadir ay naadir ay yihiin anagu aan soo aragnay in in badan maadaama aan nahay dadka shacabka ahaa marka sidee een, macnaha aad dabagalkiinu ku yahay arrinta noocaasa in la qubo een, talaalka loogu talagelay ilmihii ayagoo aan la siinin kabacdina dhibco khaldan ama gurigan talaalka uu qaato camal oo kale ay dhacdo inta badan su-aasheeda labaada maa maxaawo weydiinaya waxay tahay ka waran ma jirtaa wacyigelin aa u samayseen haweenka ku saabsan arrinta booliyada waxaan jeclaan lahaa een, labadan su-aalan een, labada een, kasoo qayb gale baan een, looga jawaabayaa dadkeenna markan magaaladeena magaalooyinka degan ama meelaha accesska u heli kara in la tallaalo degani afar jeer iyo wax u dhow midna ma qabaan ee labaatan iyo in ka badan bay qabaan waxaana kula dardaarmayaa kaambeyn kastoo la qabto oo hor leh inay ilmahooda siiyaan inta ay shan sano ka yaryihiin taasi waa middaas Een, wacyigelinta waa muhiim oo waalidiintii iyo see laysu waafajinayaa baa liyi tallaalayaashii wasaaradda caafimaadka iyo unisef ayaa waxay sameeyeen dad wacyigelina dadkaa wacyigelintahay intaan kaambeynkuba bilowman saddex maalmo afar maalmood ka hor maalinta afraad kaambeynku maalintu bilowmaya afar maalmood ka hor ayay waxay bilaabaan yacni meesha tiimkii lixdan iyo shan guri uu booqdo maalinta talaalku socdo baa hooyada wacyigelinta ay lixdan iyo shan guri booqanaysaa maalin kasta saddex maalmood oo lixdan iyo shan guri ay booqanaysaa waxay hooyadu waxaana laga xuraa ereyada ay ka yimaadeen ereyada ay ka yimaadeen baa lagu qoraa hooyo kastaay waxay ka dhaadhicisaa hooyooyinka deegaankaas degan in tallaalkii uu bilowmi doono saddex maalmood kadib middan hadda ay sheegtay gabartu oo ah oo gabartu sheegto oo ah in tallaalka dad ka mid ah ay daadiyaan annagu waxaan u shaqaynaynaa waa bulshada hadday bulshadii wax khaldan arkaan waxaanu rabnaa meeshii wax ka eeriya kasta tiim baa ku qoran guryahaas isagaa calaamad isku qoraa tiim kale lama geli karo eryadaas haddii bulshada intayna soo wacda ay noo sheegaan oo yidhahdaan war halkaan tiim daawadii daadinayaa jooga annagu waa imaanaynaa meesha ay ku daadiyeen iyo say u daadiyeen haddii ayna tusaana tiimkana shaqada waa ka joojinaynaa dee inaysan daacad ahayn inagoo dhan baa shaqada ina wada khusaysaa inaad caddaysaan baa idinka laydinka rabaa aadna soo wacdaan aad noo sheegtaan aad qofka subarfayserka ugu reeyo aad aragtaan ba aad u sheegtaan eriyadiina aad tustaan sababtoo eriyada tiimkaa keliya ku jira nambarkiisaa la yaqaanaa magaciisana waa la yaqaanaa ganjeel kasta tiimkaas waxaa ku qoran nambarkiisa keligiis baana nambarkaa iska leh eriyadaasna keligiis baa ku qoran tilaabaana ka qaadaynaa laakiin waa inaanu wada shaqayno waxaan ka shaqaynaynaa waa danteennii dhammaanteenna waa isku mid baynu unaha xirsi waa mahadsan tahay Een, waxaan filayaa xaawo een, laftirkeeda haddaay ka hadashay arrinta een, ku saabsan ee, qoyska su-aasha ay ka weydiisay waalidiinta laakiin waa jeclaan lahaa een, xaawo iyadoo- adoo soo koobayo su-aasha canab ay ku weydiisay shaqadaa waxaa iskale waa caafimaadka dabagalkeeda waxaa lehena waa caafimaadka haddii ay tallaalka wadaan iyo haddii ay hagaajiyaan laakiin annagu waxaanu leenahay wacyigelinta gabdhaha marka annagu aanu shaqo leenahay oo aan isu yeerno aan isugu yeerno iyadoaan ahayn keliya een, booliyada ee dhan walba inaan ka wacyigelino oo dhibaatada ilmahooda haysta iyo waxaan u dhisanna annagoo dhanba beys u nahay waa caruurta iyo haweenka wacyigelinta iyaduna annaga waa joogto ma ahan mid maalina mid ma ahan laba ah laakiin xagga daawada iyo xagga dabagalka waxaa iskale wasaa- caafimaadka qolada caafimaadka oo tiimamka dirta ama iska war shaqa- ka shaqaysa ayaa caafimaadka taa iskale jawaabta intaas weeye waaga waa mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa een, hal su-aal ama laba su-aal oo ugu dambeeyo oo aad weydiineysaan Een, su-aalahana soo kooba bacdama ee, lala dirirayo cudurka kan boolyada soo ma wanaagsanayn in fariintu si ay meel fog u gaadho Een, dugsiyada ama iskuulaadka la gaarsiiyo fariintaas ama wacyigelintaas si guri walba looga ogaado
waxaan weydiin lahaa digtoorka calaamadaha ama santimska lagu garan karo cudurka boolio waxaan kaloo weydiin lahaa digtoorka muxuu cudurka em, boolio- tallaalka cudurka boolio u soo noqnoqdaa En, ugu soo noqnoqdaa en, gobolkeenna ama en, dalka waddankeenna aan joogno en, sana bil kasta gaar ahaan eh, sanad kasta gaar ahaan sanadkii lasoo dhaafay
waaga ee, waa mahadsan tahay Een, waxaa u malaysaa in su-aalaha badankood ay ku wada wajahan yihiin een, xirsi
Een, markaan ka hadalno gobolkeennan mudug waxaanu tallaalnaa ilmo ka yar ilmo gaaraya boqol iyo sagaashan iyo afar kun oo ilmood boqol iyo sagaashan iyo afar kun markii laga reebo degmada xaradheero oo iyadu security ahaan noogu adkaatay inaanu sabarega ama gaarsiino ama al- yacni markii kambeynku dhammaado riboodka aan ka helno colaado ka jiray xuduuddan hobyo iyo udhexaysa xaradheero sidaa laaliyeed riboodkeeda waa qaadanaa iyo wixii laga qabanaya labadaba laakiin waxaanu marinay gobol galgaduud baan raacinay maadaama dadka ka shaqaynaya ay ku adkaatay inay gaalkacyo yimaadaan oo kabitaalkii ah ama ay ka noqdaan oo sabal ay gaarsiiyaan laakiin saddex iyo afarta degmoo kale galdogob jirriban hobyo iyo gaalkacyo boqol iyo sagaashan iyo afar kun iyo dhowr boqol oo ilmood baa laga tallaalaa halkii mar oo kaambeyn la qabanayo oo shan sano ka yar Een, xilliyada aan kaambeenada qabanaynay oo outbreak-gu dilaacay waxaanu booqannay iskool kasta ama waxaan odhan karnaa boqolkiiba siddeetan iskoolada magaalada ku yaalla waanu booqannay waa u wada tagnay meelaha eh, tarabuunka baan ugu tagnay by fasal fasal fasalna waa u galnay soomaaliya wuxuu cudurku ugu soo noqnoqdaa ubadkeennii baan jirnay difaaciisu dhammaystirnayn mahad celinaynaa Een, xubnaha ee, ama dadka ka soo qayb galay ee qeybaha jaamacadaha iyo maxadyada ka socda ee su-aalahaasi weydiinayay Een, waxaan jeclaan lahaa gabagabada barnaamijka inaan u gudbo Een, gaar ahaan hadda waxaa la wada taabtay in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan een, dhinacyo fara badan Een, sidoo kale waxaa la tilmaamay in ay dadka ku yar tahay ee, inay aqoon badan u leeyihiin dhibaatada uu leeyahay eh, cudurkan booliyada ama dabaysha anoo ku hormarayo een, sheekh mursal een, waxaan jeclaan lahaa maxaad ku talin lahaydeen ama aad ku dardaarmi lahaydeen oo aad is oran lahaydeen een, si arrimahaasi ama caqabadahaasi taagan looga gudbo waxaa loo baahan yahay in sidaa iyo sidaa ama tallaabooyinkaas een, la sameeyo anoo soo koobaya waxaa odhan lahaa een, waxaa hawshaa looga gudbi karaa maadaama xanuunkii la tilmaamayo inuu soomaaliya ku soo laalaabtay maadaama ay xaqiiqo tahay oo la hayo ka hortegiisii iyo dawadii looga hortegi lahaa diyaar la leeyahay oo laleeyahay meel kastay taallay ha la isticmaalo Een, waxa keliya oo naga dhiman oo hawshaa ka dhiman baa odhan karnaa in dadka laga dhaadhiciyo xanuunkaas ka hortegiisa maadaama shareecada islaamkuna ay qabto caqliga saliimkana uu qabo in dhibaatada lais- intaysa imaanin laga hortago anigu waxaan odhan karaa waxa keliya oo naga dhiman marakan al insaanu caduwun limaa jahilaa layidhi qofku wuxuuse aqoon cadowgiisii weeye aqoon daraa un jirta keliyaan dhihi karnaa aqoon daradaas si lagu zuuli lahaa aqoon daradaasna waxa weeye een, xanuunkan imaanaya oo eh, dalkiina ku guda jira dawadiisiina taallo qof bulshada dhammaanteed hooyooyin ha noqoto aabbayaal ha noqoto wi- dhallinyaro ha noqoto qof kasta inuu ka qayb qaato sidii dadka looga dhaadhicin lahaa inay ka hortagaan xanuunkaasoo dawadaa la isticmaalo waaga sheekh mursal waa mahadsan tahay haddana baabul ayaan u gudbi lahaa baabul een, ugu dambeyntii maxaad soo jeedin lahayd waxaan soo jeedin lahaa een, in ay badiyaan oo aad u badiyaan wacyigelinta ayna gaarsiiyaan miyiga iyo magaaladaba meel kasta oo bulsho ku nooshahay oo laga helo ilmo yaryar si ilmaha yararka xuquuqdiisa bulshada uu la nool yahay u isu ogaadaan marka waxaan ku soo gabagabayn lahaa waa in wacyigelinta la badiyaa wacyigelinta oo badan waxay la mid tahay cudurka oo laga hortagay xaawo mare maxaa ku dar lahayd intaa cabdirashiid ka hadlo waxaan ku dari lahaa soo gebagabayn lahaa anigu intaa ra'yiga qabaan baan qabaa waxaanse ku darayaa in aynu ku darno wacyigelinta inteenaan hadda meesha fadhida oo ugu horeyso v o eda oo maantay iyadu wacyigelintii bilowday koowaad ka bilowday in la sameeyo annaguna aan ku raacsannahay annagu haddaan nahay wasaaradda haddaan waxaan u baxnaa miyiga iyo xad iyo degmooyinkaan u baxnaa degmooyinka markaan u baxnaana waxyaalahaasoo dhan waan ka wada hadalnaa inaynu u badinno een, dhakhtarka annagoo usii sheegayna wacyigelintu inay tagto miyiga iyo tuulooyinka xaawo Soo mahadsantahay Een, xirsi
waxaan qabaa anigu een, muhiimad waxa weeyaan inaynu ubadkeenna iyo deegaankeena labadaba ka difaacno cudurkan halista ah waxaynu uga difaaci karnaa ilmo kasta oo shan sano ka yar meel kasta oo uu joogo in la loo dhammaystiro talaalka lana siiyo xilli kasta oo kaambeyn la qabanayo labadaa dhibcood
waa hagaag ee wuu mahadsan yahay xirsi oo ugu dambeeyey een, soo jeedinta talada loo baahan yahay een, si loogu guulaysto in ubadka ay helaan een, tallaal ka badbaadiya een, ilaaha wax badbaadiye een, dhibaatada fayraska booliyada ama dabaysha uu leeyahay een, waa hagaag intaas ayaan kusoo afmeeraynaa ama kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii wacyigelinta booliyada ama dabaysha ee idaacadda v o a ay ku qabatay ee magaalada gaalkacyo waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo een, kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan baanalka een, halkan fadhiyey oo su-aalahana ay weydiinayeen een, qeybaha kala duwan Ee, sida waxaan u mahad celinayaa xaawo miro faarax oo ka socotay wasaaradda haweenka een, gaar ahaan qeybta xuquuqul insaanka ee gobolka mudug Ee, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa sheekh mursal shire maxamed oo ka mid ah culamaa udiinka gobolka mudug oo isna ka mid ahaa een, martida ee barnaamijka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cabdirashiid salaad faarax baabul oo ka mid ah een, puntland legal aid ee, sidoo kalena ka mid ah ee, qeybaha ee, bulshada ee, rayidka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xirsi xuseen nuur oo ka tirsan w h o gaar ahaan qeybta booliyada ee gobolka mudug oo isagu ka mid ah ee, dadka een, ka qayb qaata ama ku howlan la dagaalanka een, fayraska booliyada ama cudurka dabaysha
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga nuux muuse barjeebo oo nala socodsiinaya dhexdhexaadinayana doodaasi ka dhacday magaalada ah, gaalkacyo oo ku saabsaneed wacyigelinta cudurka dabaysha iyo la dagaalanka iyo ciribtirka cudurkaasi intaas ayaanu kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta dabaysha waxaa idinla socodsiinaya maxamed culaal xasan iyo cabdiraxmaan xuseen furre dhammaanteed waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.